أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay qayba ka mid ah wilaayada shabeellada hoose ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe maamulka gaaliraaca ah ee puntland ayaa kulan isugu yeeray safiirada gaalada caalamka u jooga muqdisho xilli uu sii xogeystay khilaafka ka dhex caloosan murtado gurgurta iyo murtada deni ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa ka tacsiideeyey istishaadka suldaanka iyo beesha hadame wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta iyo bulshada degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ku guulaystay inay ka hortagaan fatahadda webiga jubba ka sameeyey deegaan hoostaga degmadaas kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayey sida lagu horumarin karo madaarista qur-aanka kariimka ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddexda bisha dulqacda kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellada dhexe waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi iyadoo shalay ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen deegaanka daarunimca ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa waxaa duleedka deegaanka alkowtar shil ku galay maleeshiyaad murtadiin farxad ah oo ka soo cararay deegaanka daarunimca iyadoona maleeshiyaadkaas ay la socdeen gaari cabdibile ah inta la xagiijiyey waxaa shilkaasi gaari ku dhaawacmay sagaal askari oo murtadiin ah oo dhaawacyadooda ay garaab yihiin kuwaas oo wada saarnaa gaariga cabdibilaha ah ee rogmaday sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay duleedka deegaanka alkowtar qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah dagaalkii shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka daarunimca waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu kusoo qanimaysteen laba qori saddex habeen ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay dagaal ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka namber lixdan ee wilaayada shabeellada hoose iyadoo dagaalkaasi lagu dilay toban askari oo murtadiin ah laguna dhaawacay toddoba kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah
waad mahadsantahay cali maamulka gaaliraaca ah ee puntland ayaa kulan isugu yeeray safiirada gaalada caalamka u jooga muqdisho xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex caloosan murtad gurgurta iyo murtadeni xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkan eegaya maamulka riddada puntland ayaa toddobaadkan marti gelinaya inta badan safiirada gaalada caalamka u jooga soomaaliya gaar ahaan wakiilada midowda yurub ergeyga gaarka ah ee gaalada midowday ergeyga swidhen safiirka jarmalka dalalka carabta qaarkood iyo safiirada afar dal oo kale oo booqanaya magaalada garawe dhinacyadan ayaa ka wada hadlaya sida ay sheegeen iskaashiga dhow xaalka siyaasadda soomaaliya mashaariicaha gargaarka aadanaha iyo kabka miisaaniyadda iyadoona la filayo inay ballanqaadyo mashaariiceed kaga dhawaaqaan garawe arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli uu meeshii ugu xumeed maraya xiriirka ka dhexeeya maamulka riddada puntland iyo kooxda riddada ee uu madaxda ka yahay murtad xasan gurguurte sidoo kalena waxay ku soo aaday xilli dhowaan uu fashilmay kulan ay yeelan lahaayeen madaxda kooxda riddada iyo madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ayaa sanadkan laba kun labaatan iyo afar dhammaadkiisa waxay galaysaa marxalad kala guur ah waxaana dhammaanaya muddada joogitaanka ciidanka gaalada atmis ee inta badan amniga gacanta ku hayo amniga deegaanada ay maamusho kooxda riddada howlgalka qaramada midoobay ayaa isagana ku eg soddonka bisha oktoobar ee sanadkan madsinid abu xasaan ugaaska beesha gaaljecel ayaa ka tacsiideeyey istishaadka suldaankii beesha hadamo sida uu ku warramayo cabdiqaani maxamed ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka taacsideeyey istishaadka suldaan cabdulaahi maxamed yarehe suldaankii beesha hadame oo maalmo ka hor ku shahiiday deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada bokool إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى waxaan halkan taasi ugu diraynaa lana qaybsanaynaa xanuunka iyo murugada dadkaan qaraabada nahay aan ehelka nahay ee qabiilka hadamo guud ahaan gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii iyo ciyaalkii iyo qoyskii uu ka tegay ogaas cabdulaahi madyare ilaahay tabaaraka wa tacaala qabriga ha u waasayo shahaadadana tabaaraka- allah tabaaraka wa tacaala ha ka aqbalo waxaan sidoo kale tacsiyada u diraya halkan dhaqanka islaamiga ee soomaaliyeed oo dhaqan la ahaa ee ogaas la ahaa ee maaragtay ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisaas isku walaashanayeen ilaahay tabaaraka wa tacaala inay sabar iyo iimaan hanaga wada siiyo sidoo kale waxaan tacsiya u dirayaa wilaayada islaamiga ee bakool ee wilaayadiisa ahayd ku dhaqnaa waxaan leenahay iyagana ilaahay tabaaraka watacaala sabar iyo imaan hanaga siiyo dhammaan waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala hanaga wada kaalo bedel khayr qaban ilaahay tabaaraka watacaala hana siiyo qof waliba dunidan la keenay dhimashada wuu ku qoran yahay ee walaalkeena wuxuu helay waa shahaado oo rasuulka alla tabaaraka watacaala wax badan tamaniyey oo dhahay waxaan jeclaan lahaa in la ii dilo liisoo nooleeyo mar kale liii dilo liisoo nooleeyo mar kale liii dilo liisoo nooleeyo sidoo kale ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa kula dardaarmay beesha hadame inay horey usii wado dadaalkii suldaanka reerka qaas ahaan hadama waxaan dhihi lahaa walaalkeen ogaaskeenna waxa loo dilay oo cadowga maaragtaa u ugaarsaday oo maaragta u dilay waa mabdicii uu waday waa towxiidkii uu waday oo alla tabaaraka watacaala harigiisa in la qabsado dadkan ay wa- wada qabsadaan oo sacyinteedii ayaa loo dilay waxaan leeyahay marka insha allahu tacaala dariiqa asiga ah yaan laga laabanin yaan ladinka cabsi gelinin yaan ladinka turuturaynin waxaan insha allahu tacaala idin dardaarmayaa in maaragta aad dadaalkii meeshii kasii wadaan wixii laydinku bartay iyo ansaarnimadii iyo mabdicii laydinku bartay inaad meeshii kasii dhaqaajisaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala shareecadiisa u difaacideedii iyo garab istaageedii marnaba aadan maaragtay qalqal idinka gelin marnaba aadan ka gaabinin insha allahu tacaala si degdeg ah insha allahu tacaala aad guntiga u xirataan bedelkiisana ilaahay tabaaraka wa taala idin fududay aad keentaan waxaan leeyahay waxa walaalkeen loo dilayna oo cadowga u beegsadayna waa dareemaysaan waa ku dhaqanka allah tabaaraka watacaala shareecadiisaas in la hor istaago la afgambeeye ayay u dileen laakiin biidni illaahi alwaaxid ilaaxad ma noqon doonto mana istaagi doonto waxaan halkan sidoo kale fariin ugu dirayaa dhaqanka soomaaliyeed ee islaamiga ah waxaan leeyahay walaalkeen ogaas cabdulaahi madyare waxa loo dilay waa mabda iyo towxiidkii aan ku ballannay waa wixii ilaahay tabaaraka watacaala aan beeco aan kula galnay waa wixii alla tabaaraka watacaala raali ahaanshihiisa aan ka rabnay maanta asiga xujadiina wuu gotay ilaahayna wuu oofsaday ilaahay wuu aqbalo dhammaan dhaqanka waxaan leeyahay yaan maaragtay la cabsanin yaan la walwalin mabdi walaalkii ku dhintay waa wada dareemaysa nin walbow marada guntiga iskaga dhig suldaan cabdulaahi maxamed yare suldaankii guud ee beesha hadame ayaa maalmo ka hor ku shahiiday duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool waxa uu suldaanka ahaa tiir weyn oo ka baxay hogaanka dhaqanka qabaa'ilka wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay cabdiqani wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta marwaan maxamed ayaa siyaanba qaadaya muddooyinkii lasoo dhaafay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud waxaa si raxanraxan ah u soo gaarayay askarta aybiin ah oo garwaaqsaday inay duulaan ku yihiin shareecada islaamka ah islamarkaana falka ay ku jiraan oo arkay fal riddo ah ayna qayb ka yihiin xaabada uu murtad xashan sheekh ku shiday oo dagaalada ka dhanka ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya taa'ib axmed cabdi gaafo waa labaylabaatan jir ku dhashay magaalada coosweyne wuxuu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee duulaanka diinadarnimada ah ku soo qaaday wilaayada galgaduud isagoo murtadiinta ka soo raacay magaalada muqdisho kadib markii uu la galay heshiis ah inuu gawaarida u kaxeeyo markii uu bilooyin ka tirsanaa safka cadowga allaah ayuu toobadkeen axmed fahmay inuu halis ku yahay naftiisa iyo caqiidadiisa kana hor yimid shareecada islaamka maadaama uu ku biiray safka gaalada wuxuu go'aansaday inuu isku soo dhiibo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kana toobadkeeno falkaasi uu ku dhacay ee gaalnimada ah waxaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuura xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyadoo toobada uu qabtay maamulka degmada wuxuu taa'ibkaani idaacadda islaamiga ah ee andalus uga warramay falka riddada ah ee uu ku dhacay iyo sida uu ugu biiray safka cadowga bismillaah magaceegu waa axmed cabdi gaafow waxaan ka soo raacay nimankaas oo murtiyiinta xagga xamaraan ka soo raacay waxaan u soo raacay darawal ahaana darawalaan ahay oo waa ilahi soo heshiiyeen konton doolar igula soo heshiiyeen cadala gaari u geehayo gaarigii cadala geeyey cadala markaan keenay waxay igula sii ballameen haddana inay iga sii codsadeen inaan u geeyo haddana cadcadoy cadcadoyaan u geeyey cadcadoy markaan geeyey ismariraqaska badan kabacdi aalera loo soo gudbay axmed cabdi ayaa sidoo kale ka warbixiyey nolosha dhabta ah ee ka jirta safka cadowga iyo xaaladaha aadka u liita ay ku nool yihiin maleeshiyaadka u adeega gaalada wallaahi nolol xunay ku jiraan wallaahi bariis burbuur oo cadaada oo biyo lagu kariya cunaan iyo bahalkii malay keligiisa wallaahi bilaa talaahi hadda waxaan qurxoonada oo dhiig ugu soo noqda markaan xaafadda habartii jooga inta dhiloo joogaba dhiig ugu soo laabta waxaan go-aan dambe ku gaan inaana meel ay joogaan ama meel ay diyahan kuliyan aan mar dambe aana tegin aan barqacad ka go-aansado wallaahi wallaahi raggaas aan arkaayo waaba rag jaad iyo ka maqanya haba haaba salaada haysadu soo imaanba rag afarcaas iska qiilayo salaad ay iska muuqan waayaba wallaahi waa fiiriyey raggaas waxaan dha ilaahay qabaana dhahaniyow rag diin u dhima uma ekeen markaan arkaayo haddii hal habeenta lasoo waraa la laaya xataa rag janno maasku yeelaan uma ekayn wallaahi mid aan kusoo arkay noloshta xataa ka kabsamayd ma ku laabatay xataa ismeli ugu dambayntii taacibkan ayaa fariin baaq ah u diray askarta murtadiinta ah ee uu uga soo tegay safafka maleeshiyaadka riddada islamarkaana ugu baaqay inay ka soo baxaan safka murtadiinta iskuna soo dhiibaan wilaayaadka islaamiga ah nimankaas waa niman aada u xun wax ay faa'iida ay leeyihiin malahan wixii la joogo haddana ha ka soo tagaan oo ha ka soo walaayada isku soo dhiibaanaan leah wallaa maskaxda laga xada ilmahaas ma ha joogo aan waxaan dhihi lahay ka soo taga muslimiintu islaamku imaada wadankiina ka shaqaysta saasaan dhihi lahay taacibkan lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud ayaa ka mid noqonaya askarta taacibiinta ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo soo faaruujinaya safafka riddada kana bari noqday murtadiinta dabadhilif ku ah soo duulayaasha ay hoggaanka u hayso kooxda uu hogaamiyo xasan gurgurte mahadsanid marwaan guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta iyo bulshada degmada abuaale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ku guulaystay inay ka hortagaan fatahaadda webiga juba ka sameeyey deegaan hoostaga degmadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya cabdiwahaab maxamed bukhaari webiga jubba oo mara degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa haatan soo rogay biyo fara badan kaas oo hadda khalkhal geliyey mustaqbalka beeraley fara badan kuwaasoo ku dhaqan gobolka gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada bu'aale guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale oo iskaashanaya ayaa bilaabay inay ka hortagaan dhowr iyo toban goobood oo uu webigu saacadihii lasoo dhaafay uu soo jabsaday waxaana ka mida goobahaasi tuulooyinka kale ah markabka banta huruufle farbitow kaskey afgooye bidi dhuujimo yaaqle iyo kuwo kale kuwaas oo hadda dhammaantood la afqabtay mid ka mid a howlwad nada guddiga gurmadka fatahaadaha u qaabilsan degmada bu'aale ayaan kula kulannay goob ay shaqo culusi ka socotay oo ah meel aan sidaas uga fogeyn buundada degmada bu'aale waa ku dhowahay jasaak allahu khayr hadda saacan waxaan taagannahay waddada bundada ka baxayso agteeda ayaan ku jirnaa baalla ayaa xirayso meeshaa biyo ayaa ka soo baxay oo siimow ah biyahaasaan rabnaa haddii laa yidhahda inta inaan israacinin oo buurku wax ka dambeeya in aan ka hortagno aan baallada ku xirno intaa waxaa dheer ugu yaraan labiiy toban goobood ayay maanta shaqa ka socotaa oo biyihii la xirahayaa webiga biyo aad u badan buu wadaa horta biyaha waxaa weyaan waxawey biyuahu waa wax aad u ciidan badan oo wax bini aadamka maxaan ku dhahayay uu xakameeya waxyaabaha ugu adag weeyaan dhulkana waad og tahay sanadka hore webiga wuxuu aad u keenay bacaad ciid quman oo kale wax lagu xiraa la waayey meelo badanoo ka mid hadday biyaha ka baxayaan waxaa lagu xiray bacaad bacaadkaasaana keenaya bacaadka inuu gurmo oo biyihii uu hoos ka qodo taasaa keenayo dhulkii carradii madoobaaya wax lagu xiri lahaabaa aad yaa u yaraaday meelaha marka bacaadka lagu xiraybaa inta badan waxaa ka imanayaan biyahaasay ka imanayaan guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale ayaa haatan u diyaarsan inay si wada jir ah iyagoo kaashanaya allah uga hortagaan biyaha ka soo burqanaya webiga waxaana hadda muuqata dadaalkii uu sameeyey guddiga gurmadka ee ahaa midkii lagu xidhay dhammaan farihii iyo faafafkii webiga uu jabsaday laga soo bilaabo baar dheere ilaa degmada jamaame waad mahadsantahay bukhaari ugu dambayntii kulan wadatishi ah oo looga arrinsanayay sidii lagu horumarin lahaa madaarista qur-aanka kariimka ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga hiiraan warbixinta warkan waxaa haya yaasir maxmed degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacay kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayey sida lagu horumarin karo madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayada hiiraan iyo sida ugu fudud ee ardayda ay ku shadlin karaan qur-aanka kariimka kulankani oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimo nuqabo dhallinyaro iyo guddiga madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable intii uu socday kulanka waxaa laysku weydaarsaday talooyin iyo nasaa'ix ku aadan sida lagu horumarin karo madaarista waxbarasho gaar ahaan kuwa qur-aanka kariimka ee ku yaala wilaayada hiiraan insha allahu tacaala maanta meeshaan kulan ballaaran baa ka jira oo looga tashanayo si loo horumarin lahaa madaarista qur-aanka kariimka ah runtii waxaad ogtihiin qur-aanku wax loo dagaalamayo maanta naf iyo maal loo bixinayo waa qur-aankaas inuu hirgalo waxaan khayr ku leenahay oo akhri adduum aan ku liibaanayna qur-aanka qaabkaan u horumarin lahayn in muxuu ahaa aan ka tashanno arrintaasaana maanta isugu nimid farxad bay noo tahay in maanta shareecadaas ay ku hormartaa carruurteennas ay wax nooga barataa annaga oo isla fiirfiirinay meel fiicanna dhignay ee insha allahu tacaalaa ardayda hadda soo bixayso ee maanta kulankan looga tashtohaya inay wax ku bartaan waa dadka in ay ayaga shareecada ku maamulaan loo baahan yahay loona ildheeryahay insha allahu tacaala macallimiintana koley khayraan ka rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale annakoo wadatashi diimeed maanta halkan iskugu imaadnay maktabka dacwada iyo macalimiinta guddigii dugsiyaalka ahaay ahna waalidiintii ilmahaas dhalay annagoo ka tashanayna sii diinta islaamka sidii loo horumarin lahaay cunugaada waxaas baranaa macalimiinka waxbarashadooda sidii ooy wadatashigaasaan maanta meeshaan iskugu imaadnay inaan owlaaddeynii ku tababarno siday u xifdin lahaayeen u baran lahaayeen u xambaari lahaayeen u noqon lahaayeen kalaamka ilaahay xambaarsan waxaan isla fiirfiirinay dhowr qodob qodobka koowaad waddada ugu fudud ee lagu farbarto oo ilmaha farta ay ku baran karaan oo wax ku qoran karaan oo wax ku akhrisan karaan waxaan isla qaadanay in aan ka bedelno bugaagta haddaan wax ku barno ay noqoto inaan dib u soo celinno haddii ilaahay kuu roon yahay looxyadii ay fartii ku bartaan ilmaha iyo doorka guddiyada dugsiyada oo aanba aniga ka mid ahay iyo macallimiintii doorka ay ku leeyihiin maaragtay iyo qodobo kale marka qodobada maarata meesha lasoo bandhigay qodoba qodobka kale ayuu ka muhiimsan yahay ilaaha ku mahadsan noo suurageliyo inaan intaas isla qaadanno intaasi kadib waxaa gabagabadii goobta kulanka laga akhriyey bayaan ku aadan qodobadii ay isla meel dhigeen dhinacyada kulanka yeeshay iyadoona sidoo kale goobta laga akhriyey talooyin ku socda waalidiinta halkan waxaa ka dhacay kulan wadatashi ah kulankaas oo ku saabsanaa dugsiyada qur-aanka kariimka sidee lagu horumarin karaa kulan qaatay maalin qodobadii laga niqaashayay kow wuxuu ahaa kayfiyada ugu fudud oo ilmaha lagu bari karo alqiraa'atu waalkitaaba in wax qoraan waxna aqriyaan sidee uu ardayga ama ilmaheenna ay ku xifdin karaan qur-aanka kariimka ah xifdin sugan oo raasiq ah waa maxay dowrka ay leeyihiin guddiyada dugsiyada qur-aanka ka dhisan iyo mas-uulka ardayga markii uu madarasada joogo iyo markuumuusan madarasada joogin kulankaani ayaa qayb ka ah kulamo sidaan oo kale uga dhacay wilaayaadka islaamiga oo laysku weydaarsaday talooyin iyo nasaa'ix ku aadan sida ugu fudud ee lagu horumarin karo madaarista qur-aanka kariimka laguna kordhin karo aqoonta heerka waxbarasho ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay yaasir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu